أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo askar ka tirsan ciidanka kufaarta xabashida itoobiya ayaa ku dhaawacmay dagaal culus oo maanta ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa xabashida itoobiya ku dhex maray deegaan ka tirsan wilaayada baay saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo kala duwan oo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisaya filim lagu soo bandhigaya gurmud jimciyadda al-ixsaan ay gaarsiisay dadka ay saameeyeen daadadka roobka iyo fatahaadaha webiyada jubba iyo shabeelle ciidamada xisbada al-amru bilmacruuf wanahyu canilmunkar ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka fuliyeen suuqa degmada buulufulaay ee wilaayada baay xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in gudaha kooxda ridada soomaaliya ay ka jirto xatooyo iyo musuq maasuq xooggan oo ay ku dhaqaaqayaan madaxda iyo saraakiisha ridada shil gaari oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka togdheer ee waqooyiga dalka soomaaliya xaalad adag oo dhanka nolosha ah ayaa ka jirta gobolka tigree ee waqooyiga dalka itoobiya iyadoo boqolaal ruux ay gaajo ugu dhinteen gobolkaasi
وما عسى أن يصنعوا ولهم إذا غلت المراجل مصرعوا
idaacadda islaamiga andalus waxay idiin soo gudbinaysaa waxaan leeyahay hambalyo waxaan ugu hambalyaynayaa dadaalka iyo guusha dadka soomaaliya ay soo dadaaleen iyo guusha maanta ay gaareen oo ah in dalka laga cafiyey dayntii muddada dheer soo daba taagneed
waxaan ummadda soomaaliyeed gaadhsiinayaa salaan iyo bushaaro wada socda oo ku aadan dhammaystirka geedigii dayncafinta waddankeenna We economic hitmen really have been the ones responsible for creating this first truly global empire. And we work many different ways. Um, but perhaps the most common is that we will.
sagaal iyo siddeetan waddan ayay weligoodba dayn siisay hay-adda konton ka mid ah dowladahaasi ma jiro waxa iska beddelay wadcigii ama xaaladdii dhaqaale ee ay ku sugnaayeen ka hor inta aysan deynta qaadan sagaal iyo soddonkii kale ee soo haray wayba kaga sii dartay deyntii la siiyey oo maanta ayay ka sii liitaan maalintii deynta ay qaadanayeen qaarkood caddaymaheedii ma haynaba waa laydinku leeyaa la yidhi lacagta iska bixiya ya now lacagihii markaa laynagu yeeshay xataa in laynoo soo wada shubay iyo in birh ka maqan yihiin warkeeda ma hayno oo dee innagu eeg innagu wax alla wixii aan qornay ee meeshan yaallay muqdisho soo ma baabiin markaa wixii la yidhaah unbaan iska aqbalayna maarta markaa wixii la yidhaah unbaan iska aqbalayna maarta haddii marka waxaasi wax jira yihiinna dokumentigeedu wuu muuqan lahaa marka taa waxay caddaynaysaa inaana dokumentigeedu jirin laakiin wax la mala awaala yahay kan saxiixayana laftigiisu isagaa dee magacdoona oo isagu waxa ka dambeeya mas-uuliyadda uu isagu wado eegi maayo So we are examined and, and tested, you know, there are benchmarks. It is just like taking a course.
Every one dollar that they are getting from exports or aid, they're actually losing um, or having to pay back two dollars, and often lots of that is where it's money that's come from uh, the developed world that's been given to them. So either in the form of loans.
lacagahan waxay ka yimaadaan dowladaha xubnaha ka ah sanduuqan oo gaaraya ilaa iyo dowladood oo mid waliba ay maalgashan karto saamiga inta ay doonto shardigana wuxuu yahay keliya in lacagtaasi boqolkiiba ay ahaato dahab oo isagu ah keydka rasmiga ah ee sanduuqa
waa barnaamij aan ku falanqayn doonno masraxiyadda marin habaabinta ah ee loogu yeeray deen cafinta iyo xaqiiqada waxaa ka jira deynta ay dowladda riddada sheegtay in laga cafiyey ترديد المؤلم نخشعه
waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo shan hijri waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatanna iyagii oo faahfaahsan askar ka tirsan ciidanka kufaarta xabashida itoobiya ayaa ku dhaawacmay dagaal culus oo maanta ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa xabashida ku dhex maray deegaan ka tirsan wilaayada bay warkaas iyo war kaloo ku saabsan saraakiil iyo askar ka tirsan murtadiinta dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilayaadka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen marwaan maxamed ciidamada mujaahidiinta waxay maanta dagaal culus u qaadeen xerada ciidanka kufaarta xabashida itoobiya ee degmada dinsoor ee wilaayada baaya waxaana halkaas ka dhacay dagaal isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan inta la xaqiijiyey waxaa dagaalka maanta ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen xerada xabashida ee degmada dinsoor ku dhaawacmay laba askari oo itoobiyaan ah kuwaasi oo ay dhaawacyadooda goobta ka qaaday diyaarad helikobtar ahaa dhanka wilaayada shabeellaha dhexe howlgal qarax ah oo maanta ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen duleedka deegaanka daarunicmo ee shabeellaha dhexe ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi ku socdaalayay qaraxaasi waxaa ku dhintay hal askari oo murtad ah mid kalena waa uu ku dhaawacmay dhanka shabeellaha hoose laba qarax oo lala beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta ayaa waxay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen gudaha degmada afgooye oo ka mid ah goobaha cadowga allaah duulaan kaga sugan yahay wilaayada shabeellaha hoose qaraxa hore waxay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen xaafadda buulafooliya ee degmada afgooye waxayna la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa xaafaddaas waxaana inta la xaqiijiyey qaraxaas ku dhaawacmay afar askari oo murtadiin ah qaraxa labaad waxay ciidamada mujaahidiinta la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah gaar ahaan kuwa isku magacaabay gorgor oo ku socdaalayay gudaha degmada afgooye waxaana maleeshiyaadka la beegsaday watay sargaal magaciisa lagu soo gaabiyey jareere qaraxan ayaa haleelay gaare cabdibilo ah oo qayb ka ahaa kolonyada murtadiinta waxaana qaraxan labaad ku dhaawacmay saddex murtad oo laba saraakiil tahay weeraradan ka kala dhacay baay shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe ayaa qayb ka ah howlgallada lagu dhiigbixinayo cadowga allaah ee duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigaya gurmud jimciyadda al ixsaan ay gaarsiisay dadka ay saameeyeen daadadka roobka iyo fatahaadaha webiyada jubba iyo shabeelle sida warbixintu warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen xaarid cabdulqaadir
filimkan cusub ee baahisiyey kataab al-akhbaariya ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa howlo gurmad ah oo jimciyadda ixsaan al-khayriya u samaysay dadka ay saameeyeen fatahaadaha ay ku dhaqan deegaanka burgaan oo hoos taga degmada kamsuuma maxamed maka cumar qaasim
qaar ka mid a dadka waxaa la siiyey oo kasoo muuqda kaamarada kataab al akhbaariha ayaa ka hadlaya gurmadka loo sameeyey iyagoo dareenkooda ku muujinaya
waxaan ka imaaday degmada kamsuuma waxaana joogaa degmada waxaan joogaa burgaan aad iyo aaday noo soo dhoweeyeen guddiga walaalaha kor allah ka dhigo maasha allaah afartan doolar aliisii kor allah ka dhigo walaayada cadowgana allaha qabto cadowgana allaha qabto cadowgana allaha qabto
magacay macalin mashaariyow burgaana jooga islaamkana soo booqday waa ilaaha la barakeeyo afartan doolar aliisii alxamdulilaah allaha barakeeyo alxamdulilaah bashbaashi barwaaqa haahe ilaahna u ammaansado
suldaan cabdulqaadir xaydar oo ah suldaanka beesha dareed ee wilaayada jubbooyinka oo kasoo muuqday filimkan ee isagana ka hadlaya xaaladda halkaa daawada ilacaq qaybinta lagu sameeyey dadka ay fataahaduhu saameeyeen awaluu ilaahi subxaanahu watacaala uu mahad celinayna allihii namakaniyey maanta inaan joogno tuulada burgaan oo ay kusoo kacday ay kusoo barakacday degmada kamsuuma iyo tuulooyin badanoo hor yimaada gaar ahaan degmada kamsuuma dadkii kasoo barakacay iyo tuulooyinka ku xeeran maanta afaraad waxaa taaganahay tuulida burgaan ayaa joognaa maanta jimciyaddu waxay ka bixinaysa lacag deeqa oo qofkii afartan doolara isbitaalka weynoo jilibna daaba tayale ayaa isku garabadaa haddana shaqada waa socotay waxaa u dheer guddigii oo loo magacaabay degdega loo magacaabay fataahadaha ayaa taagan maamulkii gobolkaa taagan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
filimkan ay ku biirayaan muuqaalo kataabal akhbariya kusoo gudbinayso halka ay marayaan dadaalada kala duwan ee guddiga maaraynta fatahaadaha iyo jumciyadda xusaan al khayriyaha ay ka wadaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada jubbooyinka kuwaas oo qayb ka ah goobaha sida aadka u saameeyeen fatahaadaha iyo daadadka
mahadsanid xaarid ciidanka xisbada al amru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka fuliyeen suuqa degmada buulufulaay ee wilaayada baay xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa faahfaahinta warkan inoo haya iyaga oo gudanaya waajibaadka ka saaran bulshada muslimiinta ah ayay ciidanka al amru bilmacruufi wannahyi canilmunkar ee maamulka islaamiga degmada buulafullaay sameeyeen howlo baaritaano ah oo lagu baadigoobayo waxyaabaha dhacay ee yaalla goobaha ganacsiga ciidanka al amru bilmacruufi wannahyi canilmunkar ee degmada buulafullaay ayaa gacanta kusoo dhigay agabyo kala duwan oo dhacay oo ay qayb ka ahaayeen raashinka noocyadiisa kala duwan cabitaano iyo agabyo kale kadib baaritaano ay ka sameeyeen goobaha kala duwan ee ganacsiga degmada goob fagaaro ah ayaa lagu gubay agabyadii dheedkoodu dhacay ee lagu iibinayay qaar ka mida goobaha ganacsiga degmada iyadoona ganacsatada looga digay in bulshada ay u keenaan waxyaabo dhacay oo caafimaadkooda waxyeelayo tan kale waxaan leeyahay ganacsatada ee maanta ummadda waxay iibsanayso oo dhinac walba leh suuqa keenayo oo soo waaridaayo oo keedinayo oo ummadda ka gadaayo ee hadday tahay raashinkii iyo hadday tahay cabitaankii iyo hadday tahay dawooyinkii iyo hadday tahay waxyaabaha la midka ahoo maanta dhacayo hadday dhacaanna sumoobayo oo sun noqonayo ummaddana sumaynayo mas-uuliyaddaas inay qaataan ummadda inaysan siinin wax sun ahoo dhacay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka degmada buulafullaay oo iyagana dhankooda ka hadlay goobta ayaa mahad alle kadib u mahadceliyey maamulka islaamiga degmada buulafullaay gaar ahaan ciidanka xisbada ee u taagan badbaadinta ummadda muslimiinta iyagoona dhanka kale dardaaran u jeediyey ganacsatada maamulkii khayrlaxsi oo dadaal badan muujiyaa lihiyaay wakhti kasta shacbigiis waa ka warqabay waa kormeeraa lihiyaay raashiinkii kii macnaha allah ku jiro meesha ilka kadaalhe wax kasta dukaamaka la wareegsiya marka waxa ilaahay barakeeyo macnaha dadaal badan suubiya leeyin waa niman dukaanleyda ee ganacsatada raashiinkan oo niman walaalahood ee kakadaa leeyin ilaahay ha ka cabsadeen ha ka baqeen wixii qaadisheen waxalaal ee ha naqadeen ganacsatada markaan waxyar ka soo qaato oo deeqda iyo raashinka keenta waxaan leenahay walaalayaal iska ilaaliya wixii bulshadaas dhib u keenaaya in laga waantoobo layska ilaaliyo taasna ganacsatadaan u sheegaynaa ganacsada mayba ka codsadaane in howlo jahalaalaya qaban in dadka ku fiira muslimiinta mas-uuliyada ku saaran in dadkan cuduran gelin yoona rijaag halaale iyo kuweydiisadaan ba ka codsadaan gaar ahaan degmada boolofulaay ganacsada roogda in waxyaabaha aan hoosgeline ilaahay inka dhowaadan maamulka islaamiga degmada buulafullay ayaa sare u qaaday howlaha lagu baadigoobayo waxyaabaha dhacay ee yaalla qaar ka mida goobaha ganacsiga si ay u badbaadiyaan badqabka ummadda ay mas-uuliyadda u hayaan
aad baad u mahadsan tahay abuu xasaan xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in gudaha kooxda riddada soomaaliya ay ka jirto xatooyo iyo musuq maasuq xooggan oo ay ku dhaqaaqayaan madaxda iyo saraakiisha riddada faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen cabdulqani maxamed iyadoo uu marba markii ka dambaysa faraha kasii baxayo musuq maasuqa hareeyey kooxda riddada ayaa waxaa arrimahaasi bannaanka keenay murtad daahir aamiin jesow oo ka mid ah xildhibaanada kooxda riddada soomaaliya murtad aamiin jesow ayaa daaha ka qaaday musuq maasuqa iyo xatooyada ka dhex jirta kooxda riddada isagoona tusaale usoo qaatay gaadiid gaaraya konton gaari oo waday gurmadyo kala duwan oo loogu talagalay dadka ay fatahaduhu saameeyeen kuwaas oo ay lunsatay kooxda riddada murtad jesow ayaa tilmaamay in gaadiidkaas oo loo diray gobolka hiiraan uusan mid ka mid ah gaarin hadafkii uu u socday waa kan murtad daahir aamiin jesow oo arrimahaasi ka hadlaya waxaad la socotiin gobolka hiiraan konton baabuur in loo raray oo raashiin ah oo lacag shan boqoloo shan boqoloo kun oo dollar gaadiidka basi ijaarkiisa ay ahayd baabuurtaas hal baabuur oo ka mida ma uusa tegin meesha meel raashiinkaas asagaa meelu jaan iyo cirib dhigay ilaa ay hadda wax sheegi kara male kooxda riddada soomaaliya ayaa sanad weliba ka macaashta dhibaatada fatahaduhu ka geystaan deegaanada iyadu maamusho waxayna kooxda riddada lacago malaayiin dollar ah kaga qaadataa gaalada caalamka aad buu u mahadsan yahay cabdulqani shil gaari oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka togdheer ee waqooyiga dalka soomaaliya casaam carafaad ayaa faahfaahinta warkan inoo haya waxaa saacadihii lasoo dhaafay dhacay shil gaari oo geystay khasaare kaasoo ka dhacay magaalada burca ee xarunta gobolka togdheer ee waqooyiga dalka soomaaliya oo ka mid a dhulka uu ka aramayo maamul goboleedka ashadalderarka isku magacaabay somalilan shilkan ayaa yimid kadib markay isku dhaceen laba gaari oo mid yahay xamuul midka kalena uu yahay nooca raaxada inta la xaqiijiyay shilkaasi waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo toban ruux shilkan ayaa ku soo aadaya iyadoo isla toddobaadkan shil ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada sallaxey iyo banka qolcadey waxaana ku dhintay ilaa iyo saddex qof lix kalena waa ay ku dhaawacmeen deegaanada uu ka aramayo maamul goboleedka ashadaldirarka somalilan ayaa ka mid ah deegaanada ay ka dhacaan shilalka gawaarida kuwooda ugu khasaaraha badan taasoo sabab looga dhigay darawallada xawaaro sare kuwada gawaarida iyo cariiri ka jira wadooyinka mahadsanid casaam ugu dambeyntiina xaalad adag oo dhanka nolosha ah ayaa ka jirta gobolka tigree ee waqooyiga dalka itoobiya iyadoona boqolaal ruux ay gaajo ugu dhinteen gobolkaasi marwaan ayaa mar kale faahfaahinta warkan inoo haya gobolka tigree ee dhacwo waqooyiga dalka itoobiya waxaa laga diiwaangeliyey geerida ugu yaraan boqol iyo toddobaatan iyo lix ruux kadib markii ay waayeen wax xunno ahaa waana sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin gobolkaas ka tirsan iyo dad kale oo warbaahinta xogtan la wadaagay dadka dhintay waxaa saameyn adag ku reebay dhibaatooyinkii ka dhashay dagaalada sokeeye ee ka holacaya gudaha itoobiya gaar ahaan kan dhex maray dowladda xabashada itoobiya iyo ismaamulka tigreega oo galaftay waxyaabihii ay ku tiirsanaayeen dadkan abaar daran oo saameyn xun ku reebtay dadka iyo dunyada ayaa ka jirta waqooyiga itoobiya taasi waxa ay sii kordhisay dhibaatooyinka xooggan ee halkaasi ka jira oo ugu dambeyn inta badan dadku ay bilaabeen inay guryahooda isaga barakacaan xaduush asmi ilaash oo ah maamulaha gobolka ayaa warbaahinta ku hadashay afka ismaamulka tigreega u sheegay in xaaladdu aanay wanaagsanayn loona baahan yahay in la garab istaago dadkan dhibaatooyinka kala duwan wajahaya degmada ugu daran ee gaajada saamaysay waa imbasiniita waxaana ku dhintay in ka badan boqol rag ah iyo ku dhowaa siddeetan kale oo dumar ah kuwaasoo dhammaantood sababsatay cunar la-aan haysatay muddo fog sida hadalka loo dhigay raadadka laga dhaxlay dagaalka sokeeye ee itoobiya ayaa weli ka muuqda waqooyiga dalkaas iyada oo dad badan oo xoola dhaqato iyo beeraley isugu jira ay ku sugan yihiin xeryo barakaca oo laga dhisay xadka dalkaas uu la wadaago waddanka suudaan maraykanka iyo hay-adaha hoosta gaalada qaramada midoobe ayaana horay u hakeeyey gargaarkii dadkaas loo diri jiray sabab la xiriirta in la masuq maasuqo cunooyinka loo dhiibo dadka dhibaataysan mahadsanid marwaan guud ahaana akhyaartan dhagaysanaysay warkii duhurnimo oo maanta aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus xilligan waa nagay intaa waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka duhurnimo warkan mid la mida ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
يمكرون وما عسى أن يصنعوا ولهم إذا غلت المراجل مصرعوا
idaacadda islaamiga andalus waxay idiin soo gudbinaysaa waxaan leeyahay hambalyo waxaan ugu hambalyeynayaa dadaalka iyo guusha dadka soomaaliya ay soo dadaaleen iyo guusha maanta ay gaareen oo ah in dalka laga cafiyey deyntii muddada dheer soo daba taagneed
waxaan ummadda soomaaliyeed gaadhsiinayaa salaan iyo bushaaro wada socda oo ku aadan dhammaystirka geedigii dayncafinta waddankeenna We economic hitmen really have been the ones responsible for creating this first truly global empire. And we work many different ways. Um, but perhaps the most common is that we will.
sagaal iyo siddeetan waddan ayay weligoodba deyn siisay hay-adda konton ka mid ah dowladahaasi ma jiro waxa iska beddelay wadcigii ama xaaladdii dhaqaale ee ay ku sugnaayeen ka hor inta aysan deynta qaadan sagaal iyo soddonkii kale ee soo haray wayba kaga sii dartay deyntii la siiyey oo maanta ayay ka sii liitaan maalintii deynta ay qaadanayeen qaarkood adaymaheedii ma haynaba waalidinkulayaa la yidhi lacagta iska bixiya ya now lacagihii markaa laynagu yeeshay hataa in laynoo soo wada shubay iyo in birh ka maqan yihiin warkeeda ma hayno oo dee innagu eeg innagu wax alla wixii aan qornay ee meesha yaallay muqdisho soo ma baabiin markaa wixii la yidhaah umbaan iska aqbalaynaa maarta markaa wixii la yidhaah umbaan iska aqbalaynaa maarta haddii marka waxaasi wax jira yihiin dokumentigeedu wuu muuqan lahaa marka taa waxay caddaynaysaa inaana dokumentigeedu jirin laakiin wax la mala awaala yahay kan saxiixayana laftigiisu isagaa dee magacdoona oo isagu waxa ka dambeeya mas-uuliyadda uu isagu wado eegi maayo So we are examined and, and tested, you know, wh- there are benchmarks. It is just like taking a course.
every one dollar that they are getting from exports or aid, they're actually losing um, or having to pay back two dollars, and often lots of that is where it's money that's come from uh, c- uh, the developed world that's been given to them. So either in the form of loans.
lacagahan waxay ka yimaadaan dowladaha xubnaha ka ah sanduuqan oo gaaraya ilaa iyo dowladood oo mid waliba ay maal gashan karto saamiga inta ay doonto shardigana wuxuu yahay keliya in lacagtaasi boqolkiiba labaatan iyo shan ay ahaato dahab oo isagu ah keydka rasmiga ah ee sanduuqa
waa barnaamij aan ku falanqayn doonno masraxiyadda marin habaabinta ah ee loogu yeeray deen cafinta iyo xaqiiqada waxa ka jira deynta ay dowladda riddada sheegtay in laga cafiyey